أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo in ka badan konton askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka wargaadhi ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka hadlay weerarka xasmiinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirrada weerarka cagmarinta ah ee maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi wargeys ameerikaan ah ayaa daabacay in soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay martigeliso dhacdooyin la mida kuwii ka dhacay dalka afghanistaan dowladda riddada turkiga ayaa shaacisay in kooxda riddada ay ka saxiixatay qaadashada shidaalka ku jira soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka kufaarta iyo murtadiinta multaqo ballaaran oo lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran in ka badan konton askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka wargaadhi ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe warkaas iyo war kaloo ku saabsan taliska ciidamada mujaahidiinta oo ka hadlay weerarka xasmiinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka wargaadhi waxaa inoo haya walaalkeen ismaaciil salaada aad baad u mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiintu waxa ay saaka aroortii hore weerar cagmarina ku qaadeen saldhigii maleeshiyaadka riddada danab ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe allaha fadligiis ciidanka mujaahidiinta waxaa u suurta gashay in dagaal kooban kadib ay la wareegaan gacankuhaynta deegaankaasi maleeshiyaad fara badan ayaa lagu dilay ee weerarkaasi iyadoona meydadka murtadiintana ay qaarkood uga carareen goobta dagaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale waxay qaniimeysteen agab milatari hub iyo saanad ciidan oo murtadiintu ay ka carareen taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa sheegay in dagaalkii maanta murtadiinta looga dilay shan iyo labaatan murtad halka labiiyo toban kale looga dhaawacay sidoo kale waxaa jirta in qarax uu ka dhacay duleedka deegaanka wargaadhi kaasi oo lala eegtay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhintay toddoba askari oo murtadiin ah saddex kalena way ku dhaawacmeen xaaladda deegaanka wargaadhi ayaa ah mid degan welina waxaa ku sugan ciidanka mujaahidiinta iyadoona raayada towxiidkuna ay ka dulbabanayso deegaankani waxaa saldhig ku lahaa maleeshiyaadka riddada ee maraykanka uu tababare ee danab oo wuxuu u ahaa saldhigga ugu weyn oo ay hadda ku leeyihiin gobolada dhexe halkaasoo mararka qaarkoodna ay kasoo degan jireen islamarkaana ay imaan jireen saraakiil ameerikaan ah howlgalkii saakay mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka wargaadhi wuxuu qeyb ka yahay weeraro ballaaran oo mujaahidiintu muddooyinkii lasoo dhaafay ay wilaayada shabeellada dhexe uga sifeynayeen maleeshiyaadka murtadiinta deegaankanna wuxuu ka mid yahay deegaanada murtadiintu ay duulaanka kusoo qaadeen saddex sano ka hor iyadoo dhowaanna mujaahidiintu ay dib ula wareegeen degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid ismaaciil mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirrada weerarka cagmarinta ah ee maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi ee shabeellada dhexe sida uu warkan ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan sawiradan oo ay baahisay mu'asasada alkataib waxaa lagu soo bandhigayaa weerarkii murtadiinta lagu xasuuqay ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe sawiradan oo gaarayay ku dhowaad soddon sawir ayaa farxad gelinaya qulubta muslimiinta halka dhanka kalena caro iyo ciil uu ku beeraya cadowga diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaa sawiradan ka soo muuqanaya meydadka maleeshiyaadka riddada oo daadsan gudaha iyo daafaha deegaanka kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah xabadda ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka waxaa sidoo kale sawiradan ka muuqanaya meydadka maleeshiyaadka riddada oo laga dulqaadayo qoryihii muslimiinta ay kula dagaalamayeen qof kasta oo iimaan leh oo daawada sawiradan quluubtiisa ayaa qaboobayso islamarkaana waxa uu dareemayaa saxansaxo udgoon waxayna arrintan timid allaah fadligii markii saaka ciidamada mujaahidiintu ay xasuuqeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee maraykanka uu tababaray oo aaminsanaa inay yihiin maleeshiyaad awood leh dhanka kale sawiradan waxaa lagu arki karaa saldhigyadii murtadiinta oo mujaahidiintu ay la wareegeen ayna ka taageen raayada towxiidka sidoo kale gaari booyad ah oo cadowga ay lahaayeen oo ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen ayaa ka soo muuqanaya sawiradan si kastaba ha ahaatee sawiradan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay saaka cagta mariyeen saldhigyadii iyo difaacyadii maleeshiyaadka murtadiinta danab ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe waxaana dagaalkaasi lagu dilay shan iyo labaatan murtad halka lagu dhaawacay laba iyo toban kale oo isla murtadiinna mahadsanid abuuxasaan wargeys ameerikaan ah ayaa daawacay in soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay martigeliso dhacdooyin la mida kuwii ka dhacay dalka afghanistan walaalkeen cali aadan cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya warbixin ay daabacday majalada responsible statcraft ee taabacsan macadka queens institute for responsible ee ka faalloota siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka iyo dagaalada aan dhammaadka lahayn ee uu ku jiro maraykanka ayaa looga hadlay xaaladda soomaaliya iyo guuldarada militari ee washington iyo xuluufadeeda ay ka wajahayaan waddankan dhaca geeska qaaradda afrika maqaalkan oo ciwaan looga dhigay maxay tahay sababta uu maraykanku uga adkaan laayahay al-shabaab ayaa diiradda saaraya dagaalada ashaadalodirinimo ee dalka ka socda ee uu hoggaanka u hayo maraykanka iyo asbaabaha keenay inuu fashilmo wuxuu wargeysku sheegayaa in soomaaliya ay qaaday dhabbihii afghanistan dhacdooyinkii kaabul laga soo diiwaangeliyay labada kun labaiyo labaatankii aysan ka fogeen inay hadda ka dhacdo muqdisho qabsashada taalibaan ee afghanistan labada kun kow iyo labaatan ayaa inta badan la barbardhigaa natiijo macquul ah oo ka dhici karta soomaaliya isbarbardhigan wuxuu u muuqdaa mid deg deg ah dhowaanahan iyadoo al-shabaab ay dib u soo ceshatay qaar ka mid ah dhulkii laga saaray tan iyo labada kun labaiyo labaatankii mar ay soo hadal qaaday howlgallada militariga maraykanka uu ka wado soomaaliya ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwo madhalays ah oo aan waxba ka bedelin furimaha dagaalka taa beddelkeedana ay sii xoogaysanayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kooxda riddada soomaaliya oo muddo dheer ay tabantaabinayeen dowladaha reer galbeedka ayay sheegtay warbixintu inay noqotay dowlad fashil ah oo aan wax natiijo ah keenin welina aysan ka maarmin taageerada dowladaha shisheeye marka laga soo tago ololaha militari ee ka dhanka al-shabaab dowlado shisheeye oo kala duwan ayaa taageeray mashruuca dowlad dhiska soomaaliya tan iyo labada kun iyo sagaalkii waxaa taa beddelkeeda hirgelay tobankii sanno ee lasoo dhaafay dowlad ka dhalatay muqdisho oo ku tirsan taageero dibadeed ku foogan boobka lacagaha iyo saxiixa gandaraasyada shisheeye una nugul dalabaadka deegbixiyaasha ayaa lagu yidhi warbixintan ay daabacday majalladan laga leeyahay dalka maraykanka mahadsanid caliyare dowladda riddada turkiga ayaa shaacisay in kooxda riddada soomaaliya ay ka saxiixatay qaadashada shidaalka ku jira soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya sida ay shaacisay dowladda daaquudka turkiga waxaa bannaanka yimid qodobada ku xusan heshiiskii sanadkii lasoo dhaafay kooxdii riddada ee xasan garguurta ay u seexday dowladda turkiga kaasoo ku qotomay inuu turkiga qaato shidaalka ku jira badda soomaaliya madaxweynaha nidaamka daaquudka turkiga ayaa heshiiskani horgeeyey baarlamaanka dalkiisa iyagoona ansixiyey kadib markii la caddeeyey in turkiga uu qaadanayo shidaalka uu ka soo saarayo soomaaliya nuqulada heshiiskani oo lagu qoray luuqadaha turkiga ingiriiska iyo soomaaliga ayaa waxaa ku cad in turkiga uu qaadanayo sagaashan boqolkiiba shidaalka uu soo saari doono halka kooxdii riddada ay qaadan doonto shan boqolkiiba taasoo ka dhigan in khayraadka shidaalka soomaaliya turkiga loo gacangeliyey warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegtay in boqolkiiba shan oo ay qaadanayso kooxda ridada lagu siin doono in looga iibsado qalab militari oo uu turkiga soo saaro iyo inay bixiyaan kooxda gurgurta dhaqaalaha ku baxaya diyaaradaha turkiga ee duqeymaha ka geysta qaybo ka mid ah soomaaliya arrintani ayaa markay soo ifbaxday waxay noqotay fadeexad dul hoganaysa kooxda ridada ee xasan gurgurta uu hogaamiyo oo muddo isku dayayey inay qariyaan qodobada heshiiskaasi xildhibaanada kooxda ridada ayaa horey u sheegay in heshiiskaasi markii ay ansixinayeen loo diiday in in la tuso qodobada heshiiska taasoo ay sheegeen in wax loogu diiday ay ahayd in laga qariyo heshiiskaasi sida shidaalka soomaaliya loogu gacangeliyey dowladda turkiga shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn uga anfariiray markii qodobada ku xusnaa heshiiskaasi oo ay shaacisay dowladda turkiga iyagoona si weyn uga falceliyey una diiday halka taa beddelkeedna shacabka iyo baarlamaanka turkiga ay ku tilmaameen guul weyn oo usoo hooyatay dalkooda mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka kufaarta iyo murtadiinta sida warbixintan ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad axmed muxiidiin cabdalle waxauu muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxaana lagu soo tababaray dalka itoobiya waxaanu isku soo dhiibay wilaayadda hiiraan isagoona lagu soo bandhigay degmada buuqa qable askarigan ayaa si gaara ka howlgalayay gobolka hiiraan gaar ahaan degmooyinka buulo borde maxaas iyo deegaanka moqokor ee beriga wilaayadda hiiraan askarigan ayaa kale in dhibaato xoogan haysata maleeshiyaadka murtadiinta waxuuna si gaara carabaabay in allah casa wajal looga toobadkeenay gaalnimadii ku jiray axmed muxudiin cabdulle odowaay waxaa ka raacay degmada buuliburto waxaana raacay bishii oo labaad labada kun labaatan iyo saddexda markaa raacay waxay igeyeen muqdishay igeyeen xirninac xera la dhahayo lagu xariyay xerahaasa labaatan iyo shan maalmood oo ku jiray kadibna waa laga qaaday atuubiya laigeeyey atuubiya markaa laigeeyey aday tababar oo saddex bilood a markaa soo galay aa soo maray wax tababarkana waxaad iska tababar wax weyn hadda qofna maarata tababaroo sheegi karma waxaad iska orod iyo maarata waxyaaba noocaas adigana lasoo baray kuwo gaalana tababaraysa atuubiyanna tababarka adiga waxaa ka koobnay sida maaragtay sida loo ordoo kaleeto dagaal weerar gal ee haddana kasoo laab eh ku orod ee haddana kasoo orod weerar cilis iyo weerar ka bax weerar iyo weerar cilis iyo kuwa carabow imaaraadka anuu imaanaya walaa carabta wax hadda ay qabanaya mar waxay dhahayn maaragtay ciidanka la tababara lacag fiicanna waa qaadanayseen nagula qubinaya carabtuna sidan dhehaysa lacag todoba boqoloo doolara qaadanaysiin ala askari todoba boqoloo doolara qaadanaysa carabta dhehaysa todobada boqolna waa beenoo maray habaabis iyo been waa wax todoba boqolna la dhaha ma jiraan dad kale maaragtay sida kusoo wadaan rabaan bis wallaahi markaa kusoo degnay waxaa markaa nala keenay xamar waxaa noola soo qaaday xamar noola soo qaaday waxaa kusoo degnay eelboorka kusoo degnay muqdisho meesha qaybta ayaga ay ka taliyaan qaybtaasa kusoo degnay waa nagala soo qaaday xer maslaxana la soo galashay xer maslaxa saddex bilood iskaga rafaadsaneen oo mushaarna qaadanaynin oo raashiin fiicanna lagu haysanin oo xitaa dadka qaarkood kawa tageen aniga xilligaas waa iska xanuunsanaa xanuun iska hayay xerada dan lama bixi kara lagu leey lagugu celina daaqsoo tagi lahayd marka xasda marka maadaama xeradii aaba rafaadkan ooba jiro oo wax salaad dukanaan eesa jirin aniga wax usii adkaystay maadaama ooba kusoo dhacay shirqoolka qoriga adooba qaadan rafaadka halii lagu soo marisay adoona ka cunin ha ka tagin waa iskaga adkaysta marka qorigan kasoo qaatay masaxa laga soo waday maxaasaa la geeyey maxaas markii la geeyey ciidamada fasax lama siin si loo keenayd mogtaha waa kasoo goosan ciidamada badanaa soo ceyntii soo ruqaansanay waa kasoo gadoona kasoo ruqaansanay degmada burburta imaada marka aniga maame wax dagaala ma gelin qorigiisa usoo qaatay aniga le xaafadaha iska dhex rida meelaha oo arooska maya maya maxaas oo liigee kuwdii hore kasoo laabtay iyo qoriga dancadta kasoo furtay bis oo kasoo laabtay walahi waxaa igu qasbay inaa maaragtay wixiioo meesha yaal wilaayaadka islaamiga waxaa si istabajooga u soo gaaraya maleeshiyaadka toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid casaam multaqa ballaaran oo lagu bogaadinayo guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya wuxuu ahaa murtaqo ballaaran oo ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kaas oo lagu soo dhoweynayay guulaha iyo futuuxaadka mujaahidiinta ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya murtaqahan oo ay ka soo qaybgaleen culimaauddiin waxgarad ugaasyo iyo mas-uuliyiin uu hogaaminayay waaliga wilaayada galgaduuda iyo sidoo kale qaybaha bulshada ayaa diirada lagu saaraya loogana hadlayay weeraradii waaweynaa ay mujaahidiintu muddooyinkii lasoo dhaafay ku beegsadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo mujaahidiintu ay ku furteen deegaano iyo degmooyin cadowga shareecala dirirka ah oo ku sugnaa wuxuuna murtaqahan uu ahaa mid lagu soo dhoweynaya futuuxaadka ballaaran ee mujaahidiinta ka samaynayaan furimaha dagaalka ee wilaayaadka ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursado oo goobjoog ahaa murtaqaha ayaa halkaasi ka jeediyey kelimaduu ugu mahad celinaya mujaahidiinta ugana duceeyey isagoo sidoo kale la dardaarmay dhallinyarada waxaa kaloo halkan mahad uga diraa iyo hambalyo iyo bogaadin iyo salaan iyo duco intaba aan u diraaho aan runtii kal iyo laabka soo go'day mujaahidiinta suquurta ku jirta ee la dagaalamaya nimankaas cadowga ah oo qowlaysatada ah ilaahay baa ku mahadsan alle subxaana wa tacaala ayaa guushu gacantiisa ku jirtaa ilaahay baa na siiyey alxamdulilah waan u mahad celinaynaa mujaahidiintana waxaan ugu waxaan leeyahay ilaahay ha idin sugo sugnaasho kay qabta alla ha idin siiyo cadowgiinana alla ha idin jabsho mar badan ayaan idaacada ka hadalno aan ugu ducaynay in ilaahay ayagana cowrduda ka dhigo adinkana libaax qabana aan ilaahay ka dhigo hadday idiin jeedaan aysa sii joogin saasaan kugu ducaynaa ilaahayow inay markay arkaan inaysa sii joogin hadday u jeedaan mujaahidiinta waxay sitaanoo salbiya laga furto hubka gaadiidka rasaasta raashinka ilaahayow rabbiyow laga qaad saas ilaahow adaa ilaahay awooddaas iskale intaasaan ilaahay uga baryaynaa dhallinyarada waxaan ugu baaqaa jihaadka ha la qoro taariikhaa qormaysay jihaadka ha la galo yaan lees martiyaynoo kitaabka ilaahay yaa marti laga naqani jihaadka ha la galo mucaskaraadka ha la buuxiyo cadowgana ha lala xisaabtamo ninka islahow dad kalaa gelaa hadda gal oo shaqada ka qayb qaado nimaan nimaan shaqada ku jirinu weligiis wax ka dhedhemi maa waxna arki mara intaas kadib waxaa meesha ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed caraba ugaaska beesha maxamuud hiraaba isagoona fariin u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku la'aanaya furimaha dagaalka dadka haddii alla kuu ron yahaa la soo qalday ee maalin walba haddii alla kuu ron yahaa goobaha la isku gara looga tegaayo waxaan leenahay dadaa dhalay waalideena oo ay la dhasheen oo maaragtaa nabadoonno ay leeyihiin laakiin aysan tale ka yeelayn marka hore wuxuu yidhi ninkii ahaa wiiwaal tala joogtay tabaraan jirin oo yidhi markii haddii alla kuri tabar joogtana talaan jirin wixii tegey maanta waa tageen inta maanta nool waxaan leeyahay ka jooga dabka aad ku socotaan si guud soomaaliya oo dhan aan u sheegaa marka hore intaas waxaan leeyahay maanta dabka jira ha laga joogo cadowga aad la socotaan ha laga helo qof kasta oo maanta nool waxaa la yidhi inta nafu joogto la tacaalna waa jiraa qof kasta oo maanta nool fursaday haysataa ha ka baxdo waxaan dan ugu jirin oo aakhira iyo adduun midna aan dan ugu jirin ha u soo laabatay ilaahay kitaabkiisa gabagabadii waxaa multaqaha kelmad ka jeediyey waaliga wilaayada gargaduusha cabdulaahi abdulkhaalida kaasoo sheegay in ka wilaaye ahaan ay soo dhoweynayaan fatuuxaadka mujaahidiinta ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka samaynayeen farimaha dagaalka
annaga marka ka wilaaye ahaan socdayaasha ay ka hadleen waxaan soo dhoweynaynaa camaliyaadka tirada badnaay iyo ghasawaadka tirada badnaa wilaayada islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellada hoose iyo banaadir belihii iyo maalimihii lasoo dhaafay ilaahay uu ku xaqiijiyey mujaahidiinta gacmahooda oo owlid ilaahay ah junuud ilaahay ah arrintaasa aad iyo aad ugu faraxsannahay u soo dhoweynaynaa jihaadkiin idaayadii ha idinka aqbalo ee maaragtay kii shahiiday shahaadadiisa allaha ka aqbalo anta dhaawacan ilaahay dhaawacgooda ha u fududeeyo ha bogsiyo anta joogto oo maaragtay alxamdulilah maanta taagan hubkooda garwaxsan waxaan leenahay insha allahu tacaala garabkiinga taagannahay waa idin ducaynaynaa murtaqahan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ay taqadum ballaaran ka samaynayaan furimaha dagaalka iyagoo dhigba xoogan gaarsiinaya maleeshiyaadka riddada ee duulaanka shareecala darirka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanid marwan guud ahaana dhegaystayaal warkeennii duhurnimadan aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu